doordoon waxaa la soo xiriiray dhibaato bacan oo laygu sameeyey musuq maasuq iyagu xumay maxaa waay marka waxaa waaye musuq maasuq waxaa waaye wiilkeyda lixdii maarso ayaa aa nin askari oo ciidanka booliska oo taliska guud ee ciidanka booliska gobolka banaadir ka tirsan ayuu saas asagoo mooto bijaaj furaayo oo wiilkaygana meesha oo asagana mooto wato meesha taagan yahay ayuu baas ku furay meeshaas uu ku dhaawacmay wiilkayga iyo laba wiiloo kale waa la xiray wiilkii annagana isbitaalaan tagnay markii la xiray taliski guud waxay sameeyeen askarigii waxa diray waxay kala baxeen saldhigi isagoo saddex qofoo dhaawac u tahay askarigii wiilkaagii iyo labada qofood kale ee dhaawacay aa waa waa saldhigii aa aa lagala baxay waxaa kala baxay nin ka taliyaha guud gacanyarihiisa ah oo la yidhaahdo jaabir waxaad ii sheegtaa falkan dhaawaca xagguu ka dhacay lixda maarso dhaawac wuxuu ka dhacay isgeeska salca iyo inta udhexayso furqaan
waa yahay Ayda bukaan.
oo- waa gartay oo shibis iyo yaakshiida waddada eh, xiriirisa as- askarigu wuxuu u taagnaay oo ula shaqaynaya qolo mootooyinka ugaarsaday oo isbaarada u taalo oo saldhigga sibis iridiis
waxaad ii sheegtaa eh, eh, en- en, saldhiggee lagu xiray marka
waxaa lagu xiray ninka marka uu wiilasha dilay oon dhaawaca qaadan maagnay qolada saldhigga sibisa ula jire qolada booliska jildi lagu sameeyey ninka waa baxsaday nolka
waxaa baxsaday askarigii wax dhaawacay askarigaa baxsaday haye askariga marka uu baxsaday waa cararay waxaa soo qabtay saldhigga jaangaaniyaa soo qabtay shangaane haye xaggee lagu xiray marka saldhigga jaangaani marka uu soo qabtay waxaa layidhi kiiska wuxuu ka dhacaa layidhi saldhigga sibis iridiisa haye
saldhigga sibisaa loo soo wareejiyey waa gartay waa lixda maarso waa maalin arbaca ahayd habeen khabiis waa mas haye
haddana waxaa loo sii gudbiyey saldhigga yaaqsi waxaa ii yimid markaas taliyaha saldhi aniga oo isbitaalka uma wiilkeyga oo qalliin ku jiro oo oo koobo ku jiro in la qalliinka saarada lasoo baxso ku jiro lixsidisirida ayaa waxaa ii yimid taliyaha saldhigga degmada eh, saldhigga sidis ee booliska iyo taliyaha saldhigga booliska yaaqsi
Hay- haye maxay kuu sheegeen marka iyo nin ka socdo oo dhahayo waxaan wakiil ka ahay ninka taliska guud ee ciidanka booliska gobolka banaadir madaxda ka ah oo isku sheegaya waxaa la yidhaah uri jaabir oo gaashaanle ah
haye maxay kuu sheegeen marka waxay ii sheegeen dhibaatada dhacday inay dadkan dhibaatada la gaarsiiye masaakiinta inay isbitaalka iyo wixii ku bax qaraya ay bixinayaan haye kadibna maxaa dhacay
kadib wax noo soo naqday oo ama ninka oo dhibaatada noo geystay ehelkiisa eh, ama wax dowla ka socdo oo saraakiil boolisa wax noo yimi ma jiraan saldhiggii shibis ma tagteen marka aa waxaan tagnay saldhigga yaasi yaakshiidaad aadeen aa u maxbuulka ku xirnay mogta aa aa wuxuu soo maray horta jaangaariyaa soo qabtay sidisaa loo keenay sidis waxaa la yidhi kiiskiisa uu ka dhacay degmada dhinaca degmada yaasi laamiga oo sanca ha yaasiga sidis mogtahay aad iyo aad asaga wuxuu u taagnaa askariga oo wiilo gudbinaayo dhinaca saldhigga sidis irisiisa u taagnaay haye
saldhigirigiisa marka uu taagnaay oo dadkan dilay oo la soo qabtay waxaa la- waxaa soo qabtay saldhigi tangani waxa uu keenay sidis
kadibaa yaakshiid loo gudbiyey aa yaarsi saddexdii eh, labadii sane sidis iyo yaarsi mideen yimideen waxaa la yidhi siista waxa uu ka dhacay eh, dadka oo dhaawaca degmada sidis degmada yaarsi yaarsiga lagu wareejiyaanidi dambiilaha waayahay warkaan isku soo duubne maxaa kala kulantay ugu dambeyn oo laguu sheegay markaad tagtay saldhiggii yaakshiid oo ninka hay
waxayna yidheen ninkii maxbuuska waa xiran yahay aroola sheegaa la yidhi wiilkii adiga dhashay oo basiira inuu kooma ku jiro oo loola sheegay inuu wiilkaas dhintay aan aan xaaladiisa ina soconaan ah, saasaan ahay haye
kabacdina waxaa noogu soo xigay wiilkii oo maxbuuska ah ee gacanku dhiiglaha ee wiilashayda wiilkayda dilay wiilkay waxaa laii sheegay in saldhigga lagala baxay maalintii arbacada oo bisha sideed iyo tobanka abriil waa waayahay hadda wiilkaaga xaaladiisa waa sidee
wiilka alxamdulilah waa la qalacdoosha dhan waa la jeexay laakiin alxamdulilah hadda waa wanaagsan yahay aada u wanaagsan yahay koomada wuu ka soo baxay soomada waa ka bax waayahay hadda marka baaqa aad dirayso aad ula soo xirtay goobjoog waa maxay waxaa waa taliska gobolka gobolka banaadir banaadir waxaan u sheegayaa wiilkaas oo sanadkaas ka tirsan in annaga nagula sameeyey cadaalad darro oo awood nagula baxay waxaan ka codsanaynaa ee, mada- dowladda dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba inay arrintaas soo farageliyaan in annaga nala dilo oo nala xasuuqo oo haddana ninkan xasuuqo xorriyaddiisa la siiyo waayo cadaalada dalbanaysaan saasaan u fahmay waa cada- cadaaladda in la horkeeno